waa hagaag dhegeystayaal meel walbood nagala socotaan iyo si walbaba maqalka warbaahinteeda kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sannada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sannadan aad ka wada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنفقد من أولا من أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غربت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا فجددوا حسن اقتداء بالأولى فمنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا فمنحوا لمن رعى تفوقا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa talaado taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaan sida aan la wada socno ka soo gudubnay dhowr habeen oo ay tartamayeen majmuucaadka kala duwan ee alif iyo ba caawase waa habeenka ugu dambeeya majmuucada alif xagga tartanka iyo su'aalaha ay ku lahaayeen sannadkan tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kaasoo sannadkan ay ka qaybgalayaan koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaan filayaa lixda majmuuco ee ku jira alif inay caawa u diyaargaroobeen ka qaybgalka barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha interneetkan ku leenahay iyo xarumaha idaacadda alfurqaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan eegi doonnaa lixda warqadood ay ku qoran yihiin magacyada majmuucaadka ka qaybgelaya caawa barnaamijka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose jubbada hoose bakool hiiraan iyo wilaayada islaamiga ee mudug majmuucada ugu horeysa ee caawa lagu daafuri doono ayaan eegi doonnaa iyo warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir
فنملة ونحلة
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah nambarka koowaad ee barnaamijka ay caawa ku daafureen majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir hay mucaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh majmuucada ta- tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan في عنا إلى مقامنا haye waayahay waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay masmul jurthuuma allatii tusabibu marada xumuudati lmacidda masmul jurthuuma allatii tusabibu marada xumuudati lmacidda waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta wakhtigan waa idinku socdaa majmuucada banaadir wakhtiga ka faa'iidaysta insha allah إليكتو باطل بلوري
mar kale ku celiya إليكتو باطل بلوري
marka ugu dambeysa إليكتو باطل بلوري
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala ya ustaad aw ibraahim
بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشي اللي ويديي ترتمياشا مجموعة ولاية إسلامية إيه بنادر أو هاي سؤاشو دي كواد وحال ويديي مقعة بكتيريا دا سببتا حنون كالله يقانو حموضة المعدة وصح جواب تيبحيين sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir markanna waxaan eegi doonnaa warqadda xigta ee majmuucada labaad ee barnaamijka caawa ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدونا haya nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada نبرك شنات nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفين haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa huwa maradu iltihaabi alkabadi bilugati الsoomaaliya wa kam marxalatan yamuru aw yuqsamu bihada almarad ma huwa maradu iltihaabi alkabadi bilugati الsoomaaliya wa kam marxalatan yamuru aw yuqsamu bihada almarad waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
maradka taabaanka waxaa la yidhaha cagaarshooga waa horta afsoomaan lagu dhaho haye wuxuuna maraa hebataad d hebataad a hebataad a iyo d iyo c
mar kale ku celi
maradka waxaa la yidhahdaa cagaarsho waa la yidhahdaa waa nooc ka mid ah cudurada ku dhaca waxaa waaye iltihaab alkabadka waana a iyo b iyo c hebataad d hebataad a hebataad b hebataad c
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyaa lusaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey maradka amba xanuunka loo yaqaano iltihaab alkabid soomaali ahaan waxa lagu idhaahdo iyo maraaxisha uu soo maro cagaarshow saddex marxaladood ee b c waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guulaysatay toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaan eegi doonaa majmuucada saddexaad ee caawa barnaamijka ka qaybgelaysa majmuucada warqadda gacanteeda ku soo dhacday ee saddexaad noqonaysa waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah ku celi nambarka صدح nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيعا
haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa hiya albakteriya allatii tusabibu marada meningitis wa ilaa ayi cudwin yusiibu hada almarad ما هي البكتيريا التي تسبب مرض meningitis وإلى أي عضو يصيب هذا المرض وأن في ليا إناد قراتين وأتكسو جواب عندهم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada mudug jawaabta waqtigii ka faa'iidaysta insha allah tartamayaasha mudug waqtiga waa idinku socdaa
wuxuu ku dhacaa maskaxda almukawaraatka saxaayana waa la yidhahdaa
ku celiya mar kale أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي waa hagaag dhegeystayaal su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala ya ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey bakteeriyada sababta xanuunka loo yaqaano menagitiska iyo meesha uu ku dhaco jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxaan eegi doonaa majmuucada afraad ee caawa ka qaybgelaysa majmuucada gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose بسبب أمري لا لننطلق لنعلى لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نبتدي waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونا haye nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada نمر لبو
nambarka labaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan
واحد كدر من مغلين
haye waayahay mar kale sidee noo maqashaan يرجع عنه haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa huwa maradu anniqris bilugati asoomaaliya wa ilaa ayi icdaa'in yusiibuhaa maa huwa maradu anniqris bilugati asoomaaliya wa ilaa ayi acdaa'in yusiibuhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
سلام wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu haddaan jawaabta isku dayno waa juudan wuxuuna ku dhacaa fara
mar kale ku celiya
waa waa madar marada naqris waa juudan wuxuuna ku dhacaa kala goosyada iyo faraha neerba
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala ilal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey xanuunka loo yaqaano niqraska luqa soomaaliya waxa lagu yidhaahdo iyo meelaha uu ku dhaco waa juudaan bay yidhaahdeen meelaha kala goysiyada faraha waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan eegi doonaa majmuucada shanaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونا nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah لمبر فرع nambarka afraad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusanay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo nambarkooda afraad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى عن أبي الغلط haye waxaad qabsateen lambarka afaraad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo afar su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay hunaaka khamsatu anwaacin min adufayliyaati allatii tusabibu marada malaria udkur halaathatan minhaa هناك خمسة أنواع من الطفيليات التي تسبب مرض ملاريا اذكر ثلاثة منها وأن في ليا إناد قراتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
سؤال جوابتنا ده سدينا وحواية ملاريا متصورة المنزلية هي ملاريا متصورة نشيطة هي ملاريا متصورة بيضاوية
mar kale ku celiya
متص... آه، ملاريا متصورة المنزلية ملاريا متصورة نشيطة ملاريا متصورة بيضاوية بيضاوية haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo alustaad abu ibraahim
فنملة ونحلة أقسمت su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahayd waxaa loo sheegay markaa ilaa iyo shan nooc oo tufayliyaada ama xasharada jira oo sababa xanuunka malaariyada saddex ka mida sheega jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambale ayaan leenahay ma- majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna waxaan soo qaban doonaa majmuucada tartamayaasha ugu dambeeya ee jubbada hoose waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ayaa nambarkiina ugu dambeeya insha allah qabsada
نبيله ابن وانهي سنة
waa nambarkii lixaad ee ugu dambeeya maca- majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعا iyo waxaad qabsateen lambarka ugu dambeeya ee barnaamijka waana lambarka haray waana lambarka lixaad waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay ilaa kam nawcin ra-iisiyin yuqsamu maradu sokar maca dikri halaathatin min acraadihi إلى كم نوع رئيسي يقسم مرض السكر مع ذكر ثلاثة من أعراضه وأن فيليا إن أتقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tan waxay noqonaysaa waa gm one iyo gm two een qoom badan qoom badan iyo cuntoon badan iyo kaabi badan
mar kale ku celiya
waa dm one iyo dm two ee uqaybsantaa waxaan keenay acraad waxaa waye oon badan iyo cunto badan iyo kaabi badan
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ilsaad o ibraahim لم يحل لنا بأن نكسب من أهلنا لننطلق لنعلى لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey inta nooc ee loo qaybiyo xanuunka sonkorta iyo in ay sheegaan saddex calaamadood oo ka mid a calaamadaha lagu garto jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
نجدد حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولاء ثم امنحوا لمن رعى تفوقا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarno oo caawa ay tartamayaan majmuucada alif oo ay u tahay habeenkoodii ugu dambeeyey dhinaca tartanka iyo su-aalaha sanadkan ay ku lahaayeen kun afar boqol afartan iyo lix hijri barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda andalus markan waxaad ku soo dhawaataan kelimadii dhextaalka waxaan soo dhoweynayaa alustaad abu saciid azeylade الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى عاوة حنس حسوسنا لو كلمة أو كلمات علماء كمد أه كلمة كواد وكلمة الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وسو رري وري كتاب كيسا الفقيه والمتفقه عن إسحاق بن عبد الله قال أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد قال فأما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ما جاءت به الرسل وعليها أقرب الناس من درجة النبوة دتك dadka ugu dhowaanshaha badan darajada nubuwada waa ahlulcilmi culummada iyo ahluljihaadi culummada iyo mujaahidiinta ayaa dadka ugu dhow darajada nebinimada culummada wuxuu yidhi dadka waxay tusiyeen wixii rususha ay la timid ayay dadka u bayaamiyeen ay tusiyeen ahluljihaadna waxay ku jihaadeen calaa maa jaa'at bihi rusulu rusushu waxay keeneen ayay ku dagaalameen difaaceeda iyo dadka gaarsiinteeda kelimada labaadna waa kelimadii alimaam ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه كتاب كيس الفروسية وعلى ابن قيم رحمه الله تعالى فالفروسية فروسيتان فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعام فرد فولكا والله نوع مدن وفروسية علمك إيو حق إن لعديو مد لباد وحاوي رميك إيو خبك إن لطورو قالد إن لغو تورو ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنان صحابة رسولك رضي الله عنهم مركي أهايين dadka kuwa u kaamilnimo badan labada furuusiyo cilmiga iyo bayaankana way dhammaystirteen ramiga iyo tacaanka iyo jihaadkana way dhammaystirteen markii labadaas isku darsadeen quluubtii dadkana way fureen xuji iyo bayaan iyo burhaan ay ku fureen dalkii iyo bilaadana waxay ku fureen bisayfi wasinaan wama annaasu ilaa haaulaa'i alfariiqaani waman cadaahumaa fain lam yakun rida'an wa cawnan lahumaa fahuwa kallun calaa nawci alinsaan ibnulqayim wuxuu leeyahy raxmatullaahi calayhi dadka waa labadan kooxood culummada iyo mujaahidiinta cid allaale ciddii ka soo hartay culummada iyo mujaahidiinta hadduusan kaalmo u ahayn mujaahidiinta ama culummada fa huwa kallun calaa nawci alinsaani nooc insaanka culeys saaran waay waqad amara allahu subxaanahu wa tacaala rasuulahu bijidaali alkufaar waalmunaafiqiin wa jilaadi acdaa'ihi almushaaqiina waalmuxaaribiin فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين وسائر الناس رعية لهما munqaaduuna lira'saa'ihima wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu faray gaalada inuu la doodo waa cilmigii iyo bayaankii munaafiqiintana saas oo kaleeto inuu la doodo cadowgiisa oo gaalada ana inuu la dagaalamo markan cilmiga oo jidaalka oo cilmigii ah iyo cilmiga jilaadka oo hubka iyo dagaalka ah culumta ugu nafciga badan ayay ka mid tahay addoommada anfacaysa adduunyadan iyo aakhiradaba culummada khadkooda iyo qalinkoodii waxa u dhigma ma jiro shuhadada dhiigooda mooye rifcada iyo saraynta adduunya aakhiraba waxaa iska leh labadan kooxood alculamaa waalmujaahiduun dadka inta kale ka soo hareen wuxuu yidhi labadaas ay racsan yihiin wayna u hoggaansan yihiin madaxda mujaahidiinta iyo madaxda culummada ayay taabac tabac u yihiin markaas labadaas kelimo waxaan ka faa'iidaysanaynaa cilmiga sharciga in la barto ahmiyadda uu leeyahay iyo cilmigaas waxyaabaha u tusna xaqi in lagu jihaado ahmiyadda uu leeyahay qofka markan inuu ka mid noqdo min ahli albayaani waalxujati ama min ahli aljihaadi labadaas kooxood ama garab inuu noqdo intaas ayaan ku kaabsanayna hada wabilahi towfiq sal ala nabiyina maxamed wcala alihi wasabi ajmaciin aad buu u mahadsan yahay al-ustaad abu saciid azaylici iyo kelmadaasi qayimka ah oo aan filayo in dhegeystayaashiina meel kastoo ay joogaan inay kaga wad faa'idaysteen insha allah لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبتدأ من أول ومن
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaanu ku guda jirnaa markan waxaan eegi doonaa majmuucaadka waxaanu soo gelin doonaa qaabka ay u kala horeeyeen ugu horeyn waxaan soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee banaadir متلائلا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir iyo su-aashooda ugu dambeysay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan تبعا تبعا إذا مقلنا ودونا عليكم السلام ورحمة haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay asdarad xarakatu shabaab almujaahidiina bayaanan caajilan xiina waqaca muuse biixe maca abi axmed alitifaaqiyata almacruufa ma smu hada albayaan wa fii ayi taariikhin hijriyin kaan أصدرت حركة الشباب المجاهدين بيانا عاجلا حين وقع موسى بيحي مع أبي أحمد ال- الاتفاقية المعروفة ما اسم هذا البيان وفي أي تاريخ هجري كان وأن فيليان أدقرتين وأتكسو جواب عندهم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
كن الدوات بقى اسكت بينا وكن عفر بقول عفرت الان كي سنة فوقها بين ايد معها
mar kale ku celiya
وفوقها كن عفر بقول عفرت نيشنتي الان كي سنة فوقها بين ايد معها
marka ugu dambeeya ku celiya insha allah نيشنتي haye haddaba su-aashii ugu dambeysay ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay ka bixeen guddigaan ku celinaa insha allahu tacala ya ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey xarakatu shabaab almujaahidiin waxay soo saartay bayaan deg deg ah kadib markii muuse bixi iyo abeey axmed ay galeen tafaaqiyadii macruufka ahayd bayaanka magaciisa iyo taariikhda ayaa la weydiiyey walaaluhu way dadaaleen laakiin way soo hareen marta sidaas daraaddeed waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبتدأ من أولا ومن أولا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu adhowna macaad majmuucada tartamayaasha wilaayada bakool iyo su-aashoodii ugu dambeysay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu saxiil haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay masmul maxbuusayni alkuubiyeyni alladayni qutilaa fi madiinati jilib bacda qasfi am- bacda qasfin amriikiyin kamaa dakarat alxarakatu fi bayaanihaa masmu masmu lmaxbuusayni alkuubiyayni alladayni qutilaa fi madiinati jilib bacda qasfin amriikiyin kamaa dakarat alxarakatu fii bayaaniha saxafiyi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
american american forest city
ku celiya mar kale kan
haye jawaabta
american forest city seven
mar kale ku celiya
american forest city
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala yaal usaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakoolson Een, oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey magacyada laba maxbuus oo ku- oo kuubiyiin ah oo lagu dilay jilib kadib qasfi iyo maraykanku sameeyey sida bayaankii kusoo baxay xarakada magacyadooda markaa magacyada ayaa la weydiiyey si saxa ugamay jawaabin sidaas daraaddeed waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug فالكون شاء الإله أن يكون معملا
waa hagaag weli barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa waana habeenkii ugu dambeysay xagga su-aalaha majmuucada alif lixda majmuuca ku jira markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada mar kale wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu adhowna haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka kalimatun alqaaha asheekh axmed cumar abi cubayda xafidahullah bicinwaan laa yastawi alkhabiidu waatayib fi ayi taariikhin hijriyin kaanat hadihi alkalima هناك كلمة ألقاها الشيخ أحمد عمر أبي عبيدة حفظه الله بعنوان لا يستوي الخبيث والطيب في أي تاريخ هجري كانت هذه الكلمة وأن في ليا قرأتين وأتكسو جواب علم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
وعليكم السلام ورحمة الله وحوش جيدي شيخ وفقني أفر
ku celiya
خلاص موافقة إن شاء الله
haye marka ugu dambeyso
أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا به haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay ka bixeen guddigaan ku celinaa insha allahu tacala ya lusaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey waxaa jirtay kelmad uu jeediyey asheekh axmed cumar abi cubayde xafidahullah ciwaankeeduna uu ahaa laa yastawi alkhabiith waatayib taariikhda hijriga ee oo kelmadaasi ay soo baxday baa la weydiiyey way soo dhoweeyeen laakiin way soo hareer martay sidaas darteed waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan markan ku siisay qeenaa waana caawa habeenkii ugu dambeysay majmuucada alif lixda majmuuco ee tartamaysa markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودعم mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose iyo su-aashooda ugu dambeysa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa ama tartankaba idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa waxay leedahay hunaaka kalimatun alqaaha asheekh axmed cumar abi cubayda xafidahullah bicinwaan alaa ina xisba allaahi hum lmuflixuun fafi ayi munaasabatin wa taariikhin hijriyin kaanat هناك كلمة ألقاها الشيخ أحمد عمر أبي عبيدة حفظه الله بعنوان ألا إن حزب الله هم المفلحون fafi ayi munaasabatin wa taariikhin hijriyin kaanat waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal munaasabadda waxay ahayd ciid uladxa almubaarak sanadka kun afar boqol afartan iyo shan
mar kale ku celiya
munaasabadda waxay ahayd ciid uladxa almubaarak sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriya haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay ka bixiyeen guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii ugu dambeysay tartankana ugu dambeysay waxaa weeyaan waxaa la weydiiyey kelmad uu jeediyey asheekh axmed cumar abi cubeyd xafidahullah oo ciwaankeedu ahaa alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun munaasabadda iyo taariikhda labadaba si sax ah ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan markan kusii dhowaanayna waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونه mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo su-aashooda ugu dambeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا
haye su-aashiina caawa iyo tartankaba ugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina idinkugu dambeysa waxay leedahay fii ayi taariikhin hijriyin uftutixa almu'tamar alkhaamis liculamaa'i alwilaayaati alislaamiya fii ayi taariikhin hijriyin uftutixa almu'tamar alkhaamis liculamaa'i alwilaayaati alislaamiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
ربيع الأول كون أفر بقول أفرتن يا أفر mar kale ku celiya
ربيع الأول كون أفر بقول أفرتن يا أفر haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay ka bixiyeen guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala yalsaadow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey taariikhdii hijriga ahayd ee la furay mu'tamarkii shanaad ee culimada wilaayaadka islaamiga kun afar boqol afartan iyo afar rabiicul awal jawaab saxa wey sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markana majmuucada lixaad ee ugu dambeysa ee jubbada hoose ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah
فالكون شاءه الإله waa hagaag markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونه hay macaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose iyo su-aashooda ugu dambeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام لكن عدفين حواها قرق هذا haye waa yahay waan ku daraynaa mar kale sidee noo maqashaa في عنا درتنا وفي عين haye waa yahay su-aashiina tartanka idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina waxay leedahay fii macrakati mandibey hunaaka khasaaratun bashariyatun fii sufuufi alamriikaani waljeyshi alkiiniyi aydan fakam kaana cadaduhum kamaa nasa albayaanu aladii asdarathu xarakatu shabaab almujaahidiin في معركة ماندبي هناك خسارة بشرية في صفوف الأمريكان والجيش الكيني أيضا فكم كان عددهم كما نص البيان الذي أصدرته حركة الشباب المجاهدين وأن في لياينات قرتين وأتكسو جواب عند- كسو جواب عند دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu su-aasha waxaa waaye aan sudayna waa labaatan iyo lix waa sagaal kenyaas iyo toban iyo todoba oo amerikaan
mar kale ku celiya sagaal oo kenyaas iyo waxaa waaye toban iyo todoba oo amerikaan isku iyo labaatan iyo lix
haddaba su-aashii ugu dambeysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay ka bixeen guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo alustaad aw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ahayd macrakadii mandabey waxaa jiray khasaare soo gaadhay maraykanka iyo ciidamada kenya labadaba tiradoodaa la weydiiyey si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأغيروا تفوقا waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarin intaan soo gabagabeyn aan soo dhaweeyo alustaad aw ibraahim iyo su-aalihii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday jasaak allahu khayran bashiirow een, caawa ilaa iyo saddex su-aalood ayay nagu soo laabtay haddii aan ku horeeyo su-aasha n- raqamka koowaad ee banaadir su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey xarakatu shabaab mujaahidiin waxay soo saareen bayaan deg dega markii musabixi iyo abey axmed ay heshiiska galeen bayaanka magaciisa ayaa la weydiiyey iyo taariikhdii taariikhda waa saxeen laakiin bayaanka magaciisa ayay qaldeen bayaanka waxaa la yidhi wuxuu ahaa waxaa saxa abraha iyo aburiqaal waxaan jihaad ahayn laguma jebin karo abraha iyo aburiqaal waxaan jihaad ahayn laguma jebin karo ciwaanku saasuu ahaa haddii aan hore usii gudbo su-aasha mudug su-aashii labaad waxaa iyagana la weydiiyey kelmad uu jeediyey asheekh axmed cumar abi cubeyda xafidahullah oo ciwaankeedu ahaa laa yastawi alkhabiith waatayib fi ayi taariikhin hijiriyin kaanat hadihi alkelima kun afar boqol afartan iyo afar ayay yidhaahdeen sida saxdina waxa weeyaan dulxija kun afar boqol afartan iyo saddex su-aasha ugu dambeysa ee ka soo laabatay dhanka bakool iyagana waxaa la weydiiyey magaca labadii maxbuus ee kuubiyaanka ah ee lagu dilay magaalada jilib ee qasfigii maraykanka lagu dilay ee xarakaduna ay bayaankeeda ku sheegtay Een, sida saxdii waxa weeyaan asal hareera iyo landi rogers
waan filayaa in tartamayaasha iyo dhegeystayaasha ay wada garteen su-aalihii caawa ka soo noqday majmuucaadka markan waxa aan soo dhaweynaya walaalka mucaad si uu noogu dulmaro majmuucaadka iyo darajooyinka ay caawa keensadeen haye mucaad majmuucada ugu horeysa noo soo qabo majmuucada caawa barnaamijka lagu daafuray waa majmuucada banaadir waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horeysay ayaa si saxa uga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareermareen waxayna caawa la yimaadeen majmuuc gaaraya toban darajo majmuucada labaad majmuucada labaad waa bakool waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horeysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareermartay majmuucooda caawana wuxuu noqonayaa toban darajo majmuucada saddexaad majmuucada saddexaad ayaa ina la weydiiyey ilaa ilaayo laba su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareermartay caawana waxay heleen toban darajo majmuucada afraad majmuucada afraad waa majmuucada shabeellaha hoose waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood sua waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada shanaad majmuucada shanaad waa hiiraan waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada lixaad majmuucada lixaad ahna majmuucada caawa ugu dambeysa waa majmuucada jubbada hoose waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo si guud hal mar majmuucaadka shabeellada hoose hiiraan iyo jubbada hoose caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucaadka banaadir bakool iyo mudug ay la yimaadeen min toban darajo waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay wada garteen insha allahu tacaala habeen dambe oo dhinaca tartanka ugu dambeeyo marka laga rabo habeenka gebagabada waxaa tartami doona insha allahu tacaala shanta majmuuco ee ku jira ba oo aan filayo inay u noqonayso insha allah habeenkoodii ugu dambeeya guud ahaanna barnaamijkii caawa waa inaga intaa oo taariikhdu ay tahay siddeed iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waxaa toos inooga dhagaysanayseen dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo xarumaha idaacadda alfurqaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا